wasaaradda howlaha guud ee maamulka hirshabelle ayaa magaalada jowhar ka daahfurtay kulan wadatashi ah oo ku saabsan dardargelinta dhismaha waddooyinka iyo horumarinta caasimadda waxaa kasoo qayb galay kulanka mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda howlaha guud ee maamulka hirshabelle maamulka magaalada jowhar iyo bulshada qeybaheeda kala duwan xogeyaha dowladda hoose ee degmada jowhar maxamed abuukar cali ayaa ka warbixiyey ujeedka kulanka mashruucan dowlad kaab qaybteeda dhismaha infrastructureka maalmahan labada maalmood ay soo socoto waxaynu ku doodi doonaa ama ka munaaqasho doonaa in qaab dhismeedka wadooyinka dhismaha ayuu sheega ku saabsan waxyaabaha ku saabsan dhismaha dhismaha mar haddii dib u dayactir la sameynayo hadda waa ogtihiin maalmahan waxaa dhismo inoogu socday wadooyinka magaalada waxaa jiray cilado badanaa iska jiray marka wasiirka uu hadda la koobsaday marka waxaa rajeynaynaa in dhismaha iyo waxyaabaha ku saabsan inay wasaaradda xoog iska saari doonto ayna qaybka noqon doonto isla xisaabtanka ay maalmahan waday kambaniyada iyo hay-adaha quseeya ee dhismaha qaybka qaabilsan ay wasaaradda wadan waan kaga mahad celinaynaa wasiirka maalmahan waxaan rajeynaynaa in howsha si wanaagsan ayna u socoto labadaa maalin waxaa rajeynaynaa inaad si fiican aad u wada qaadataan casharada muhiimka ah ee lagu doodi doono mar haddii ku saabsan dhismooyinka laga doodayo magaalada waad ogtihiin xoogaa waxaa jirto caqabada dhankan iyo wadooyinka ay ka jirto wadada maalmahan dhageed kambaniga qaatay mashruucaas kambanigii xoogaa waxaa yimid caqabada dhankan iyo roobka iyo waxaas baa yimid marka insha allah waxaa rajeynaynaa in uu wasiirka inoo dhammaystiri doono gudoomiyaha degmada jowhar ahna duqa magaalada cismaan maxamed mukhtaar ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay taageerayaan howlaha lagu dardargelinayo dhismooyinka waddooyinka runaantii farxaday ii tahay mudane wasiir casuumaadan ama magaciisii tobabarkan labadan biri socdi waxaan leeyahay waa soo dhaweyneynaa farxaday noo tahay kadegmo ahaan waxaan rajeynaa in wasaaradaha kale ay ku dayi doonaan mar haddii aad magaciisi aada soo xustay in dowladii hoose waxay taas tusaale u tahay in maxaa la dhahay dowladda hoose aad ka baxdi haddana aada og tahay in ay leedahay hool oo maxaan ku raahto howlaheeda ay ku wadi karto wasaaradaha kalena waxaan u baaqayaa in sidaas oo kale ay ku daydaan waxaan filaa duco iyo duul gaabanaa samaysa waana soo dhawaynaynaa weliba intaan inay fahmaan in kale oo intaan lamid ay gaarsiiyaan howlaha guud qaabka aan ka rajaynayno shalay masaay ahayd maanta ma aha maanta siday tahayna beri ma ahaa doonto waxaan filaa in sida dowladda hoose ay rabto inay wax u fuli doonto waxaan umalaynaa dhowr shiraan ka sheegi wadooyinkan dib ay noogu dhismi doonaan weliba waqtiyada ugu dhow maxamuud xasan bariis ee wasiirka wasaaradda howlaha guud ee maamulka hirshabelle ayaa sheegay in wasaaradda ay ka go-an tahay dardargelinta howlaha shaqo ee loo igmaday islamarkaana ay bilaabi doonaan dhismaha wadooyinka waaweyn ee magaalada jowhar shirkan maanta aan daahfurayno waa shir muhiim ah oo ah kana turjumayo dadaalka wadajirka ah ee aan ugu jirno dhismaha nidaam maamul dowladda hoose oo loo dhan yahay isla xisaabtan leh islamarkaana si hufan ugu adeega bulshada iyo shacabka magaalada jowhar maanta oo aynu isugu imaanay shirkan waxaa muhiim gaar ah noo leh in la xasuusto doorka muhiimka ah ee kaabayaasha dhaqaalaha ay ku leeyihiin horumarka kor u qaadista nolosha bulshada xoojinta nabadda iyo xasiloonnida magaalada jowhar ujeeddada tababarkan waa in dhammaan daneeyayaasha kuwa dowladeed farsamayaqaanada iyo saaxiibada horumarineed ay si qoto dheer ah u fahmaan hannaanka iyo heerarka kala duwan lagu sameeyo daraasadaha suurtagalnimada ee mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ee degmada jowhar hagaha cusub wuxuu naga caawin doonaa in aan si cadaalad aqoon ku dhisan u kala hormarinno mashaariicda islamarkaana aan hubinno in qorshaynta iyo fulinta ay noqdaan kuwa waara oo loo siman yahay oo hufan waxaa idinku dhiirigelinaa inaad si firfircoon ugu qayb qaadataan doodaha falanqaynta iyo shaqo kooxeedka ee tababarkan khibraddiinna iyo aragtidiinna waxay muhiim u yihiin dejinta hagayaal wax ku ool ah oo laga oo la jaanqaadaya xaaladda dhabta ah ee degmada jowhar mar kale iyo mar kale waxaan idin leeyahay mahadsanidin waxaan rajeynaa in aan maxaa la yidhaahdaa ee maxaa la yidhaahdaa aad ku soo kordhin doontaan inbutkiina iyo talooyinkiina wax ku oolka ah ee wax loogu qaban karo mustaqbalka soo socda degmadan iyo sida ay u ekaan karto istraakjarkeeda iyo infrastructurekeeda qaabka loo horumari lahaa inaad talooyinkiina ku dartaan annaguna ka wasaarad howlo guud ahaan waxaan qorsheynaynaa in aan wax badan oo badan oo badan aan ka bedeli doonno maadaama aan xaaladda dhabta ah ee degmada jowhar ay ku sugan tahay iyo dowladda hoose aan ka warqabo aan xog ogaal u ahay ee aan ka soo shaqeeyo dowladda hoose ee aan maxaa la yidhaahdaa magaaladanna aan ku dhashay ee xaaladdeeda aan ogahay sidaas darteed idinkana waxaa idinka codsanaa inaad maxaa la yidhahdaa igu taageertaan igala shaqaysaan gudoomiyaha degmadana aad kala shaqaysaan si aan u horumarino infrastructureka degmada jowhar mustaqbalka soo socdana ay u ekaato magaalo qurux badan cagaaran wadooyin iyo maxaa la yidhaahdaa horumarsan leh taasna waa rajaynaynaa insha allahu tacaala mar kale iyo mar kale waxaan idin leeyahay soo dhowaada barnaamijkana waa noo daafuran yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu maamulka hirshabelle ayaa muddooyinka dambe ka wada deegaanada hirshabelle mashaariicyo kala duwan oo qaarkood la dhagax dhigay qaarna la kala saxiixday ay ka mid yihiin waddooyinka dhowaan laga bilaabi doono magaalada beledweyne